kulan wacan wanaagsan akhyaarta hawada nagala jaan qaadow meel kasta oo dunida dacladeeda ka joogtaan ood naga dhagaysanaysaan halkan waa raadiyo dalasan waxaad ku soo dhawaataan warka sabax qodobada ugu waaweyna waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya imaaraadka carabta oo kale saxiixday heshiis muhiim u ah labada dal ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya oo howlgalla ay ka sameeyeen gobolka gobolka jubbada hoose kusoo qabtay waxyaabaha qarxa ergeyga gaarka dowladda soomaaliya u qaabilsan abaaraha cabdiraxmaan cabdishakuur wasame ayaa sheegay in xilka loo magacaabay uu ka wen yahay xubinimada baarlamaanka soomaaliya ayaha qaybta booliiska gobolka bari oo bulshada u sheegay inay ka feejignaadaan dad uu sheegay inay marna habaabinayaan xukunada lagu rido dagaalamayaasha al-shabaab akhbaaraadka dibadda adin haynana waxaa ka mid a ciidamada booliiska toronto oo loogu eedeeyay inay faquuqaan islamarkaasina beegsadaan dadka madowga
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale kulan wacan saaxiibada hawada nagala jaan qaado oo meel kasta oo dunida dacladeeda ka joogtaan halkan waa raadiyo dalsan waxna kusoo dhawaataan warka subax waxaa soo saaray cabdisalaan julo shaakir anigoo cabdiwahaab cirguja ayadna socodsiinaya taariikhduna waxay ku astaysantahay saddex laatanka bisha lixaad laba kun laba laatan aan ku bilaabe dowladda soomaaliya imaaraadka carabta oo kala sixiiday heshiis muhiim u ah labada dal ee soomaaliya iyo imaaraadka cabdisalaan julo shaakir ayaa warkan eegaya dowladaha soomaaliya iyo sidoo kale isutagga imaaraadka carabta ayaa kala siixday heshiisyo muhiim ah oo labada wadan iyo sidoo kale arrimo dhowr ah oo ku aadan labada dal muwaadiniintooda iyo lacago fara badan oo dowladda imaaraadka carabta u ballanqaatay dowladda dalka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulan muhiima la qaatay dhigiisa madaxweynaha dalka isutagga imaaraadka carabta sheekh maxamed bin zaa'id al naxyaan oo labada dhinac ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah qodobada dhinacyadu ay ku heshiiyeen waxaa ka mid ah in labaatan milyan oo ay dowladda imaaraadka carabta ugu deeqday dowladda soomaaliya labo in loo fududeeyo muwaadiniinta soomaaliyeed fiisaha dalka imaaraadka carabta si fududna halkaas u gaari karaan in dib ay u bilowdaan dulimaadadii shirkadaha diyaaradaha imaaraadka carabta ee ka horgeli jiray gudaha dalka soomaaliya waxaa sidoo kale dib loo furi doonaa isbitaalka sheekh zaa'id ee imaaraadka carabta kaas oo la xiray sannaddii laba kun sideed iyo tobankii iyo in wafdi heer sare ah oo ka socda dowladda imaaraadka carabta ee soo booqdaan gudaha dalka soomaaliya sida uu warfidiyeen ku akhriyey afhayeenka madaxtooyada soomaaliya
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kulan midho dhal ah la qaatay madaxweynaha dalka isku tagga imaaraadka carabta mudane maxamed bin saayid kulanka labada madaxweyne ayaa lagu lafaguray hagaajinta xiriirka iskaashiga labada dal waxa ayna labada madaxweyne isku raaceen in iskaashi buuxa ay labada dowladood ka yeeshaan xagga ammaanka ganacsiga iyo horumarinta arrimihii laysku afgartay waxaa ugu waaweynaa kow labaatan milyan oo ay dowladda imaaraadku ugu deeqday abaaraha taasoo la dhex marin doono dowladda soomaaliya labo in loo fududeeyo muwaadiniinta soomaaliyeed fiisaha imaaraadka saddex inay dib u bilaabmaan duulimaadyadii airlineska imaaraadku ay ku iman jireen soomaaliya afar waxaa dib loo furi doonaa isbitaalkii sheekh saayid oo ahaa mid si bilaash ah ugu adeega dadka soomaaliyeed shan in wafdi heer sarreeya oo imaaraadihii ay soo booqdaan soomaaliya waxaa labada madaxweyne isku raaceen in la samayn doono guddiyo isku dhaf ah oo ka soo shaqeeya arrimahaas madaxweyne maxamed bin saayid ayaa madaxweynaha iyo wafdigiisa uga mahad celiyey ajiibidda martiqaadkii ay u fidiyeen waxa uuna soo bandhigay doorka ay dowladiisu ka qaadanayso gurmudka abaaraha ka jira dalkeenna horumarinta adeegyada bulshada iyo arrimaha ammaanka oo ah caqabadda ugu weyn ee hortaala dowladnimada soomaaliyeed dhankiisa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa uga mahad celiyey dowladda iyo shacabka imaaraadka garab istaagga ay u muujiyeen shacabka soomaaliyeed ee ay saameeyeen abaaruhu isagoo sheegay in dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay ahmiyad gaar ah siinayso xoojinta xiriirka kala dhexeeya caalamka guud ahaan iyo gaar ahaan wadamada xiriirada soo jireenka ahi ay soomaaliya kala dhexeeyaan aad baad umahadsantihiin
dowladaha soomaaliya iyo sidoo kale imaaraadka carabta ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey xiriirkooda uusan wanaagsaneyn dowladdii maxamed cabdulaahi farmaajo ayaana xiriir wanaagsan uusan kala dhexin dowladda waddanka imaaraadka carabta hase ahaatee xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dhowaan la doortay ayaa wuxuu dib u soo celinayaa heshiisyadii iyo sidoo kale xiriirkii wanaagsanaa ee ka dhexeeya labada dale imaaraadka iyo sidoo kale dowladda wadankeena soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa weli wuxuu ku sugan yahay wadanka imaaraadka carabta halkaasuu ka wadaa kulamo kala duwan uula qaadanayo madaxda ugu sareysa dalka imaaraadka cabdisalaan julle shaakir waa mahadsan yahay markana taliyaha qeybta booliiska gobolka bari oo bulshada ugu baaqay inay ka feejignaadaan dad uu sheegay inay maran habaabinayaan xukunada lagu rido islamarkaasina lala beegsado dagaalamayaasha al-shabaab taliyaha oo hadlay xaadiradiis ka mid ahaa maantay waxaynu isugu nimi halkan in aan wacyigelin iyo warbixin la wadaagno bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan bulshada ku dhaqan gobolka bari runtii waxaan rabnaa inaan warbixinno yaryar ka bixinno shaqooyinkii soo socday iyo caqabaadkii la soo darsayey oo ay u baahan tahay bulshadu inay ogaato kow waxaan rabnaa inaan si fiican bulshada u dareensiino ururada argagixisada ah qaababka ay bulshada ugu dhex jiraan ama ay u kiciyaan si bulshadu ay uga feejignaato runtii mar kasta argagixisadu waxay isku dayayaan inay sameeyaan barabugaando bulshada dhexdeeda ah oo ay isticmaalaan qaybaheeda kala duwan bulshada iyagoo ku dhuumanaya qabiil ku dhuumanaya inay kiciyaan bulshada haldoorkeeda ama odayaasha ama dhallinyarada iyo wixii la mida mar kasta waxay cabasho u gudbiyaan oo mar kasta ku taagan yihiin oo qabiil ku kiciyaan ama waxa ay ku isman yihiin cuqaasha nabadoonnada ah iyagoo danahooda gaarka ah wata haddana waxay usoo dhex maraan dhinacii qabiilka ilaa qof kasta oo ururadan ka tirsan wuxuu ka dhashay qabiil buu ka dhashay marka sidaa daraaddeed cuqaasha nabadoonnada waxay isku dayayaan mar kasta inay u maraanin dadka iyaga laga qabto ama laga xiro waxaa kaloo jira inay mar kasta ka faa'iidaystaan goobaha shaqooyinka bulshadu ay wadaagto waa meelaha dhufiiska u ah oo ay ku dhuuntaan marka bulshada qaybaheeda kala duwan waxaa laga rabaa shaqooyinka dadka haya shaqooyinka bulshadu u badan yihiin tagaasidu ka mid tahay ganacsiga suuqa dhexdiisa ay ka mid yahay dareewalladu ka mid yihiin gaadiidka ayobaxa tamajarayaashu ka mid yihiin maxaanku idhaahdaa geerashyadu ka mid yihiin bulshada ku dhowdhow iyo iyaga waxaa la rabaa in si hoos ahaan loo fiiriyo shaqooyinka lagu dhunto waxaan rabnaa bulshada inay si fiican u dareento inay doonayaan inay ku dhex milmaan ama kuwa dhex milan yihiin bulshada qaybaheeda kala duwan marka waxaa dhan waxay u yihiin dhufayska ay ku dhuuntaan oo bulshada isugu ekaysiiyaan waxaana soo martay dhacdo runtii ah wax u baahan bulshadu inay hoos u fiiriyaan waxaana soo maray nin walaalkii la dilay oo ururada argagixisada ay dileen oo nabadoon ahaa kabacdi qofkaa markii lasoo qabtay isagoo aan ogeyn waxa uu geystay isaga inuu dekana ka qabo aan ogeyn isagii lasoo isticmaalay oo doonaya isagii inuu naga sii daayo marka waxay u baahan tahay taasi waa tusaale ay bulshadu ay u baahan tahay inay ogaato waxaana soo maray shaksi ama qof xukuman oo caaqil ah
weli saaxiibayaal waxaad nagala jaan qaadaysaan raadio dalsan aan kusii soconne ciidamada dowladda soomaaliya oo sameeyey howlgallo lagu soo qabtay waxyaalaha qarxa ciidamada xoogga dalka gaar ahaan ururka shanaad guutada lixi tobnaad ee kamaandooska danab iyo ciidanka hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda jubbaland ayaa soo bandhigay hub iyo qarxiyo ay kusoo qabteen howlgallo ay ka fuliyeen tuulooyin ka tirsan gobolka jubbada hoose howlgallada ayaa si gaara looga fuliyey deegaanada buruxaani qudus dharkeyn ururiya iyo dabayley iyo sidoo kale deegaano kale oo hoos taga jubbada hoose saraakiisha ciidamada hogaaminaysa howlgalka ayaa sheegay inay burburiyeen taliska qaraxyada ee al-shabaab ku lahaayeen jubbada hoose islamarkaasina ay gacanta kusoo dhigeen hub iyo gaadiid qarxaa sidoo kale saraakiisha ayaa sheegay in howlgalka ay kusoo dileen laba xubnood oo ka tirsan kooxda al-shabaab islamarkaasina ay qabteen afar kale markana saaxiibayaal cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ergeyga gaarka ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan abaaraha ayaa sheegay in xilka loo magacaabay uu ka wan yahay xubnimada baarlamaanka soomaaliya cabdisalaan julle shaakir ayaa markale eegaya ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan abaaraha cabdiraxmaan cabdishakuur warsamehe oo ka qaybgalayay mid ka mid a tifiyada dalka oo dood wadaag ka socotay ayaa waxa uu sheegay in xilka loo magacaabay ee ergeynimada abaaraha ah iyo sidoo kale xubinimada baarlamaanka soomaaliya ay weyn tahay xubinimada baarlamaanka wuxuuna sheegay in wax saameynaha aysan ku yeelanayn er- ergey- ergeynimada een dhankaas iyo baarlamaanka soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa sheegay in si dastuuriyan ah arrimahaasi aysan waxba iska dhibi karin wuxuuna sheegay in wasiir oo keliya aanan xilka keliya ahayn wuxuuna sheegay in shaqo fudud uu hayo bulshada uu la shaqeynayo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ergeyga gaarka ah ee dowladda soomaaliya u qaabilsan dhanka iyo abaaraha ayaa sidoo kale sheegay in kursiga xildhibaannimo iyo sidoo kale ergeynimada wax dhibaato ah ama saamoyn weyn aysan isku yeelanaynin taas oo la micno ah inuu weli ka tirsan yahay xubinnimada baarlamaanka soomaaliya
maya aniga dastuurka hadduu leeyahay xildhibaan dadka uma adeegi karo waa waa la arkaa markaas aniga waxaan hayo waa adeeg budusho abaaraan ka shaqeeya dadaan u tagaa gargaaraan u raadiyaa ani waxaa haysaa xildhibaan oo dhan wixiis inay tahay matalaad ah bulshada inuu u adeego marna ugu adeego inuu sharci soo dejiyo xukuumadda dabagalo eh, la xisaabtamo waa adeeg bulsho waaye annaga mogta inaan siyaasadda qalad u fahna maaha inaad dadkii u gargaarto hadda waxay ahayd sida adduunka caadiga ah hadda ka horna waan sheegay xildhibaanada in la siiyo budget ay dadkooda u adeeganaya constituency fana la yihahdaa xildhibaan walba inuu xafiis leeyahay shaqaale leeyahay deegaankiisa wuxuu uga qabto uu leeyahay adduunka loogu talagalay laakiin nasiib dara xildhibaanadeenna waxaasoo dhan ma hayaan tabartaasna ma jirto kii xataa isaga caafimaad u baahda ama jirada xataa xafiiska xukuumadda inuu tago waayo aniga waxaan u haystaa inaan hayo adeeg hadduu dastuurka yiri xildhibaan ma adeegi karo oo dadku ma adeegi karo waa laii keenaa ma adeegi karo ma qoran tahay Waxaan ku Mise qoran anigu xil- adeega ahayd. Hadda marka ani xil adeegaan aad ku haysaa jiraaba.
sooma aan wasiir ahayn.
Xil wasiir aniga xil wasiirba haayaba Xil Xilna- wasiir ahaan aniga waxaan haya waa shaqo volunteer madaxweynaha markuu i magacaabay waa sheegay shaqada aan u magacaabay cabdiraxmaan waa shaqo volunteer u dhahay shaqo waxaa la yidhaahdaa wasiir iyo iyo wax lamida waxaa waaye Sha- ani- hadda ka horna waa horta fiiri xilka wax inaan fahno waaye dastuurka nafsi inaan fahno u baahna dastuurka wuxuu kala ilaalinaa Hay.
wuxuu kala ilaalinayaa xildhibaanka inuu shaqo dowladeed qabto u ilaalinaya maxaa lumaya loo ilaalin taqana xisaabtankaa lumaya shaqa dowlada marka maxaa layadaa wasiir bisoo ka soo reeba marka shaqada dowladda wasiir bisoo soo reeba hay-adan u shaqa tega maa jirta aniga oo inta bajad leh oo meel degan oo xafiisyo leh oo cabdiraxmaan u shaqa tegaa ma jirta moogtahay ha hadda xildhibaanaha waxaa loo magacaabay taliyaha nabad sugidda subaxiiba xiloo la wareeg meeloo fadhiistay taliyaha nabad sugiddaa la yidhahdaa wuxuu la wareegay miisaaniyad iyo xafiis iyo dowlada la wareegay aniyaan la wareeg intee tegey yaa hay-addan ka shaqeey intee taalaa shaqaaleeda intuu joogaa marka xildhibaankii waa marka in la fahmo aniga aniga shaqaan shaqa oo community waaye service waxa la yidhahda shaqa bulshaan haya oo kamid ah shaqadii xildhibaanka uu qaban lahaa horta dastuura ina fahamsiina aniga magister masterida waxaan ku haystaa qaanuunka dastuuriga horta dadka soomaaliya weli iskuma sheegin malayna dastuur sidiisa waxba laguma qoro dastuurka qodobo koobana lagu qoraa sidiisa adduunka laakiin waa la fasiraa fasiraad waxa loo sameeyey garsoorka waxay tahay maxkamad dastuuri maanta in lagu qayla maarad shaqadeeda waxaa waa dastuurka inay fasirto waay ee qodob kasta dastuurka tafaasiil looguma qoro hadda qur-aankeena kariimka sunnadaa fasirta qur-aanka sunnadaa fasirta culamaa fasirta oo tafsiir uu leeyahay Das- la- waxa marka ta- tafaasiir kama hadlaan waxyaalaha dastuurka waa boodhiga ugu sarreeya ama d- waa sharciga waa waa dukumentiga ugu sarreeya dowladda ay leedahay waay qawaaniinha ka hooseysa qanuunka hebel ganacsiga qanuunka badda qanuunka hebel qanuunka hebel aa leeyahay marka inta fasiraada laga helayo maya waxaan rabaa inaama kugu koobaba dastuur waxba laguma qoro
mar kale kulan wacan saaxiibayaal ka dhegeysanaysaan warradio dalsan markana aanu eegno wararka dibadda kanada ayaa waxaa soo saareen booliiskoodu warbixin muujinaysa in si xooga loo faquuqay dadka madowgaa warbixin ay dhowaan soo saareen booliiska magaalada toronto ee dalka kanada oo lagu ururiyey dhacdooyinkii iyo howlgalladii ay sameeyeen ciidanka booliiska shantii sana ee ugu dambeysay ayaa waxay muujinaysaa sida ciidamada booliisku ay awood xaddhaaf ugu isticmaaleen dadka madowga ah islamarkaasina si xag jir ah ay u faquuqeen dadka madowga ah ku nool kanada marka la isbarbar dhigo dadka caddaanka ah ee ku nool magaalada toronto waxaa haatan socda wax wax lagaga bedelayo waxyaalihii hore ee u dhacay isla xisaabtan lagula xisaabtamayo saraakiisha sarsare ee ku lug lahaa dhibaataynta dadka madowgaa waxaa la sheegay islamarkaasina lagu shaaciyey xogta inaan la aqbali doonin islamarkaasina la ciqaabi doono saraakiishii xogta soo gudbiyey waxaana la sheegay in dhabada laga marsiin doono sidii ay cadaalad u heli lahayn dadka madowga badiba dadka madowga ah, afrikaanka ah ayaa waxaa si weyn looga xano- aan idhaahda ayaa si weyn waxa looga faquuqaa guud ahaan caalamka mana ahan dhacdadii koowaad ee soo baxday iyo warbixintii koowaad ee sheegaysa dal faquuqay dad madowga mararka qaar waxaa dhacdaba in qudhooda loo dhaafiyo dadka madowga ah keliya midabkooda qudha marar badan ciyaaryahanada caalamka ee madowga ee ka ciyaara dunida ayaa si weyn faquuq la kulma iyo dadka kale ee ka shaqeeya goobaha caddaanku ku badan yihiin ama dadka cadcad saaxiibada hawada nagala jaan qaadayo meel kasta oo dunida dacaladeeda ka joogtaan warka raadiyo dalsan oo uu soo saaray cabdisalaan juula shaakir waxaan ila socodsiinaya anigu cabdiwahaab cirguja cabdiwahaab cabdulqaadir xasan ayaa dhanka farsamada ku jiray saaxiibayaal intaan mar kale hawada kulmin waxaan leenahay fadlan qeybaha kale idaacadda dhagaha u raracsha
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel